subax wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in la damiyey dab xalay ka kacay suuqa bakaaraha dabkaasi oo saameeyey qaybo ballaaran oo ka mida suuqaasi waa dabkii ugu dambeeyey ee ka kaca suuqa bakaaraha oo marar hore sidan oo kale uu dab u baabi'iyey dukaamada iyo hantida taalla warbixintan waxaa inoo haya haaruun macruuf
suuqa bakaaraha waa kan ugu weyn soomaaliya haddii ba aanu ugu weynin geeska afrika waa xudunta dhaqaalaha soomaaliya hantida taallana waxay u dhigantaa balaayiin doolar sannadihii ugu dambeeyey waxa uu wehel u noqday dhibaatooyin istabajoog ah oo ay ka mid ahaayeen dagaallo sokeeye dilal khaarajiin ah oo laga geysto suuqa dhexdeeda iyo masiibo dabiici ah oo ka dhalata dabka mar kale ayaa haddaba habeenkii xalay dab xoog leh uu ka kacay qaybo ka mida suuqa bakaaraha waxaana dadka goobjoogayaasha ah ay sheegeen inuu markiiba ku fiday qaybo kale oo ka mida suuqa maxamed xuseen cabdulle waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqa bakaaraha waxaana uu ka mid ahaa dadkii hantilayda ahaa ee ku yaacay suuqa kadib markii xalay uu soo gaadhay warka dhiilada wata ee ku saabsan dabka halkaasi ka kacay mar kale inkastoo dabka maaragtay baaxadda dhulka uu qabsaday aad ay u weyn tahay runtii xiliyadii kala duwanaaye dab hadda bakaara soo maraya kii ugu darnaa la dhihi karo waxa caawa meesha musiibada ka dhacday
haye intee in la-eg buu saameeyey bal sharaxaad guud mariga sii
wuxuu saameeyey laga soo bilaabo suuqa bakaaraha qaybta huudheyda ilaa iyo maxaa la yidhaahdaa iisheeg qaybta maacuunta ee dhinaca ku haysta suuqa khaliifa qaybta kale ee loo yaqaano hilib ariga qaybta hilib ariga iyo sidoo kale qaybta digaaga ilaa iyo hudheyda halkaasuu kasoo kacay marka dhulka maahan dhul yar qaybta uu wada qabsaday dabka dabkan ayaa durbadiiba ganacsatadu waxay sheegeen inuu geystay mid ka mid a khasaarihii ugu cuslaa ee suuqa soo mara inkastoo weli ay goor hore tahay in la qiimeeyo khasaarahaasi inta uu leegyahay waa kan mar kale maxamed xuseen cabdulle caawa waxaa la dhihi karaa meeshan waxaa ka dhacday musiibo aad u weyn khasaarada uu geysana waxa waaye waxaa ka dareemi kartaa dhulka uu ku fadhiyo dabka markuu kasoo bilowdo eryada aan kuleeyahay suuqa hudheyda ilaa iyo qaybta maacuunta ee dhabar ku haysa khaliifa ma ahan dhul yar waxaa halkaas waxaa ku yaalay ganacsiyo kala duwan oo aad u weyn waxyeelo aad u weynaa ka dhacday meeshan oo musiibo runtii aan ku tilmaami karo dad badanaa ku waxyeeloobay hanti badanaa ku baaba'day marka inaa lilah wa inaa ila raajicuun wararka hordhaca ah ee laga soo xigtay dadka ka ganacsada suuqa ayaa sheegaya in dabkani uu ka kacay koronto inkastoo weli sababta aysan rasmi ahaan ugu dhawaaqin mas-uuliyiinta booliiska ama kuwa amniga maxamed xuseen cabdulle ayaa ka warramaya sida uu ku ogaaday waxa dabkan kiciyey
dabka wuxuu ka dhashay koronto korontou ka dhashay bilowgiisii korontadaasi halkee bay ahayd ma dukaan ma maqaayad waxay ahayd dukaan qaybta hudheyda bakaaraha qaybta hudheyda dukaan ku yaalo ahaa sidee lagu ogaaday waa dukaanka bilowga koowaad ee dabka uu ka kacay waxaa ku sugnaa ereyada waxay leedahay waardiyo kore oo suuq ah marka sidaasaa lagu ogaaday imisadii ba ahayd saacadda muqdisho markuu dabku qarxay
saacadda uu bilowday waxay ahayd abaaraha sagaalkii iyo rubi shan iyo toban mirir hadda dabka yaa la tacaalaya in la damiye muu ku dhow yahay xaaladdu waa sidee niw dabka hadda alxamdulilah waxaa u malaysaa inuu maaragtay wax weyn laga qabtay runtii gurmad badan oo maaragtay oo shacabka dhexdooda ay sameynayaan sidoo kale maxaa layidhahdaa isheeg dabdamiska noocyadiisa kala duwan maaragtay haddeetaan dabka wuu sii yaranaya adiga wax kaaga gubta miyaa jira dabka maya maya maya areas xoogaa w xoogaa u jirnaa dhowr isgoyshaa noo dhexayso annaga waxna soo gaari ma jirto ku dhowaad laba sano ka hor bishii febraayo sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka ayay ahayd markii dabkii ugu weynaa uu ka kacay suuqa bakaaraha dabkaasi oo ay ku dhinteen laba qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen afar ka mid a shaqaalaha dabdemiska ah dabkaasi waxa uu dib u kacay dhowr jeer kadib markii la demiyey waxaana taasi loo sababeeyey qalabka dabdemiska oo aan ku fillayn iyo shaqaalaha oo aan si fiican u tababarnayn iyo baaxadda dhulka uu saameeyey dabkaasi oo aad u ballaadhnayd dabka ka kacaya suuqa bakaaraha ayaa noqday mid mar walba soo noqnoqda waxaana dabku ay isweydiinayaan maxaa dhab ahaan ugu wacan maqaladaad ay sameeyaan dadka ku ganacsada suuqaasi ayuu ka dhalanayaa mise waxaa jira sababo kale oo u baahan baadhitaan qoto dheer
haaruun macruuf ayaa warbixintaasi isugu kaaya soo duway halkaad kala socotaana waa v o a washington